عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر, فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته wuxuu yihi imaamku raximahullahu tacaala man dakhala ruuxa gala mixraabkii buu galay ama halkii imaamku joogsanayey iyo umma si uu u tukiyo annaasa dadkii oo dadka si uu u tukiyo ayuu mixraabkii ama halkii imaamka mowqifkiisii buu galay fa jaa-a waxaa yimi isaguna imaamkii maaha raatibka ahaa maaha fa jaa-a waxaa yimi alimaamu imaamkii alawalu hore baa imaamkii raatibkaa baa yimi isagiina salaaddii galba fa ta'akhara markaasuu dib u joogsadayoo alawalu waa kii marka hore galay taas ayaa dib u soo noqdo dib u soo joogsaday oo markaa dee imaamkiibaa bedelay hore aw lam yata'akhar amase dib umuu joogsanay isagii baaba salaaddii sii watoo imaamkii waa ku daba xidhay uun jaasad kaa way bannaantahay salaatu salaaddiisu waa labada xaalaba wax bannaan weeye bal tarjamadu way yar dheeraatay man dakhala liyaumma annaasana waa ruuxii isagu galay meeshii mowqifkii buu joogsaday dad si uu tukiyo macnaa ma dadkaaba iska soo saaray markii imaamkiimanba waayey ama ruux naa'ibkiisii baabuu ahaa maadinkiiba adigu ruux aan imaamkii raatibka ahayn baaba dadkii hor joogsaday imaamkii oo maqan daraaddeed fa jaa alimaamu alawalu imaamkan hore wuxuu wadaa waa raatibkii kii markaa isagu dee meeshan imaamka raatibka ayaa yimi laakiin cibaaradan fata'akhara alawalu waxaa kale qaacidada marka ay dee qaacida mashhuura ay iskaba jirta oo ah haddii n macrifada uun la soo celiyo iyadoo macrifaha macrifo la soo celiyo un markii hore lafdi macrifaha la sheegay haddana lafdigiioo macrifuun baaba soo noqday tii hore caynteedii bay noqotaa laakiin haddii marka hore nakiro la sheego nakiro labaad ay soo noqoto iyadu waa mid kale taasoo kale ayaaba idhan kale dee waa qaacidiiska mashhuura alsuyuudi raximahu llahu tacaala kitaabkiisan cuquuduljumani u talkhiiska uu kuba nadmiyey uu nadmiyo bal qaacidada isagoo qolooyin kaba soo noqlinaya qaacidadu kolley ishkaal inay meelo yeelanayso oo ilaahay qowlkiisu yihi ina maca alcusri yusran ina maca alcusri yusran cusrina laba goor buu soo noqday yusrina laba goor buu soo noqday cusriga hore waa macrifa haddana isagoo macrifuu soo noqday yusriga hore waa nakira haddana isagoo nakiruu soo noqday de halkaa maxaa laguba fasiraa in cusrigani kii hore yahay yusriguse laakiin mid baad yahay waa yusri labaad saas baa lafdi xadiid uba yimi an yaqliba cusrun yusrayni oo cusri kelii laba yusri kama wada qaalib noqonayo halkan marka haddaan qaacidadii eegno maxay taasi keenaysay fa jaa alimaamu alawalu imaamkii hore raatibkaabaa yimi fa ta'ahara alawalu inaan isagii nidhaadnayno waa macrifo soo noqotae kii hore unaan kaba dhigno laakiin maanta taa loogama jeedo oo imaamkii horaa yimioo fa ta'ahara waxa dib dhacayoo dib u soo joogsaday ama dib u soo joogsaday alawalu waa kaa uu yidhi daakhilkii weeye man dakhala liyauma naas kii daakhilka ahaa marka mid kastaaba dhinac buu awal ka yihi iminka salaadan markay noqoto ka horgalay dee waa kan dambe oo awal buu xaggaa kaba yih haddaan noqonno inuu raatibkii yahay iyo masjidka ninkii dee imaamkiisa ahaana dee kan imika yimi ayaa awalo mid kastaaba jaanib buu awal kaba yahay bal waxaan leenahay qariinaa jirta imika aanay dee qaacidadii aynaan bal maalan oo macrifadii haddii macrifo la soo celiyana tii hore noqonaysa oo markaanay qariino jirin haddii qariino tilmaamaysa inay mid kale ay tahay tii baa lagu dhaqmaya iminkana waa taasoo dee waxa weeye faja alimaamu alawalna waa kii raatibka ahaa fataakhara alawalna waa daakhilkii waa man dakhaladaas oo isaguna awal wuxuu kaba yahay xaggan dee isagaa iminka salaadan kaba horeeye haddaba marka hadduu kii dib u soo joogsado aw lam yataakhar ama aan u soo joogsan jaasad salaatu bal salaadiisu way badnaatay kole xadiid buu inoo keeni doonaa insha allahu tacaala xadiid kalena uu ishaarayaa oo uu ishaarayaa ujeedadu laakiin waxa weeye maqsuudkiisu salaaddii oo la galay dee imaamka maqnaashihiisii daraaddeed oo ruux ama dadku ay iska soo xuleenoy u arkayaan kii uun budnaa uu galay ama dee mid isagaba naaibkiisa halkan rasuulka ilaahay baa sii magacaabayba marka hore haddaan imo waayahe abubakara sii tukiya buuhi dadkee uu markaa isaga yimaada iyadoo salaaddii aan la xidhan ishkaal meeshii ma jiro lamaba xidhan oo dee waxa weeyaan imanka imaam keliun bay ku bilaabanto dadku imaam keliun bay yeesheen laakiin uu galay salaaddii uu xidhay salaaddii markuu xidhay dabadeed buu isagii halkii soo joogsaday in ma arinku wuxuu noqonayaa dee kol haddii imaamkaa bilaabay uunbaa wadayo oo si kale oo dee suurtageli ma jirto waa inuu kaasi dhammaysto isagu ma'muumkii inuu ahaado bise wuxuu leeyahayba imaka halkan waa kii dib buu u jeegsan karaa isagoo hadda imaam markii horehaa buu maamuum isu bedeli karaa eeg imaam buu ahaa salaaddii kamuu bixin dadkiina way xidheen maamuum buu isu bedelaya marka imaam kale ayaa meeshiisii joogsanaya welibana ixraamkiisu uu ka dambeeyey ixraamkii ma'muumiinta uu kaba dambeeyey sheekhutaa wuxuu leeyahay way bannaan tahay oo fiihi caaishatu wuxuu yidhi waxaa ku sugan halkan caaisha macnaa waa xadiidu caaishata can inabiyi sala allahu calayh wasalam xadiid ay caaisha warinayso oo rasuulka ilaahay ay kaba warinayso oo bal marka haddaan shirkiga hore eegno laba qaybood buu noqday fata'ahara alawal ow lam yata'ahare xadiidkan imika inoo bilaabmaya ayaa waxaa ku sugan abubakar oo salaadii galay markii rasuulka ilaahay yimi inuu dib u soo joogsaday bal rasuulka ilaahay wuxuu ishaaray inuu iska joogo laakiin isaga ayaa dib u soo joogsado rasuulka ilaahay ayaa markaa hormaray oo dadkii salaadii halkii kaba wado tukiyey salaaduna kolley gelidda uun mooye wax kaloo lagala horeeyey may jirin bal markaa taasi waa xadiidu caaishata markaa waa shiqiga hore aw lam yata'aharna wuxuu leeyahay shaarixu ama imaamku uu leeyahay dhinaca labaad markay noqoto oo ah haddii aanu dib u soo joogsan waxaa meesha iyadna kuba sugan buu leeyahy sida ii taalla hadda idin taallana hubsada ilaa riwaayati cabdillaahi canha xaysu qaala fa araada an yata'ahara waqad taqadamat fii baabi xaddi lmariid cabdilaahi riwaayadiisa wiyada ka wariyay laakiin meeshani waa khada madbacadeedu cabdilaahi la yidhahdo axaadiidan warinayay muu jirin ee xadiidkan uu inoo sheegayo oo isagoo dheerna inoo iman doona waa cubaydulaahi xadiidkiisii cubaydulahi ibnu cabdillahi ibnu cutbo caaisho ka warinaya markii dambena uu ibnu cabaas markuu u sheegay yidhi ibnu cabaas miymiya ku magacawday waa xadiidkii uu lahaayaynu soo maray xadiidkaas ayaa iyadna ku suganoo kaa maxaa jiray fa araada an yata'ahara wuu doonay una laakiin halkiisii buu yihi halkaaga ku ekow laakiin sheekhu wuxuu leeyahy uu inoo soo hormaray iyada taasna wuu xadiidka waynu soo maray laakiin qadarkaa fa araada an yata'ahara xadiidkii ka horreeyey aswad uu ka warinaya caaisha kuba sugnaaye riwaayadaynu soo aragnay way koobnaydoo kumay sugnayna laakiin casharka inooguba iman doontaa iyadoo dheer ayaa inoo iman doona baabka kan ka dambeeya ayay inooguba iman doontaayoo marka ay kuba sugantay cibaaradaasoo laakiin halkii kamuu dhaqaaqina dee rasuulka ilaahi wuu joojay walow rasuulka ilaahi kulle markaa dambena imaamka uu ahaa bal marka waxa weeyaanuun tanna ficlan camaliyan baan uga faa'iidaysanay xadiidkii rasuulka ilaahi baa imaam noqday jaanibkan kalena dee waa taqriirkiisii uu abubakar kuba sugay baa loogaba faa'iidaysanayaayo bal isagu wuxuu leeyahay sheekhu raximah llahu tacaala arrinkaasi waa bannaanyahay markaa cawda amaan kusoo yarlaami doonaa markaan xadiidka laqbayno waayo maqsuudku inta tarjamadan eegayna fawaaid badanoo xadiidka halkan ay imadu kaba soo saareen dee qaybo dhan abwaab buu u dhigan doonaa xadiidku markuu soo celceliyo abwaab buu uba dhigan doonaaye bal wuxun baan ka eegi doonaaye laakiin jaanibkanu baan yar eegi doonaa tarjamada biidni illah xadaثna cabdالlahi bn yuسuف qaal akhbarana malik can abi xaazim bni dinaari can sahl bni sacdin isaacidiyi ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam dahaba ilى bani camr bni cawf kole abi xaazim bni dinaar waynu soo mareen inta badan abu xaazim buu ku kaaftoomi jiray dee magaciisu waa salama magacan abihii baa dinaar ah laakiin in badan baan soo aragnay isagoo sahal kaba warinaya abuxaasim kalena waa tiu abi hureyre ka warinaya an soo aragnay haddaba wuxuu yihi sahal ibnu sacaad rasuulkii ilaahay baa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dahaba tegay ilaa bani camr bni cawfin reer bani camr bni cawf ayuu xaggooda u kacay waa reerkii quba degi jiray waa reer aws kaba mid ah oo welibana dhowr jirib malaayo halkaas ay dee deganaa manaasishooda ay qubo ahayd ay markaa ay isugu imanayeen xaggooda u kacay rasuulkii ilaahay liyuslixa baynahum si uu dhexdooda u heshiisiiyo oo rasuulkii ilaahay baa baxay salaadu dabadeed bay ahayd warka markii uu helay dee sababta u baxayna waxa uu maqlay khilaaf dhexdoodii dhacay bal inay dee markaas khilaafku hadalun baabu noqone reerihii ay shiideen oo dhagxaan laysku aayay taas buu maqlay rasuulka ilaahay markaa isagoo heshiisiinayuu dadna kaxaystay oo uu yidhi inageeya bal aan soo heshiisin oo taasuu u baxay salaad duhur dabadeedna way ahayd kolle dee salaaddii markaa la sugayeyna casr bay ahayd xadiidka walow aanay lafdigan saxiixayn dhicin laakiin waxaa dee axmed iyo iyaguna ay wariyeen inuu ku yidhi bilaal haddaan iman waayo waqtigaan ka soo gaari waayo abibakar amar dadka ha tukiyee oo maaha ijtihaad dadku ay iska horraysiiyeenuune laakiin arrinkaasaa jiray markaasaa waxa weeye faxaanati salaatu salaaddii baa timi macnaha salaada timina waa salaaddii casar bay ahayd fa jaaa almuadin muadinkii baa yimi oo ilaa abibakrin abibakar buu u yimi muadinkii waa bilaal faqaala wuxuu yidhi atusallii linnaasi linnaasi iyo binnaasi waa isla midun imaka halkan ee dadka daraadooda haddii aan kaba cabiraan laamta tacli laga dhigan macnuu dadka ma tukinaysaan weeyo dadka ma tukinaysaayo fa uqiima markaan imika salaadii aqiima macnaha waqtigii salaadeed baa gaadhay aan sugna may odhanoo ilaa waqtiga akhirkiisa aanu dibdhigno waa salaada bilowgeedii ama waqtigeedu markuu galay markaasuu yihi dadkii ma tukinaysaayo fa uqiima aan markaa aan aqiimo salaada aan aqiimo taas ayuu ku yidhi kollina waa tan aan leenahay rasuulka ilaahay baabaa sii yidhi haddaan iman waayo abibakar haba tukiyo haba tukiyo arrinkan ah atusallii linnaasna bal waxa ay tahay un dee wuxuu eegayey inuu waqtiga bilowgiisiibaa la joogaaye uu degdegayo hore u tukiyo iyo inuu yidhaaho bal hor bal aan yar sugna rasuulkii ilaahay isaga ra'yigiisuu doonaya laakiin kolley may hayn wuxuu xaggiisa un kalaba yimi oo isagu un uu doortay abubakar inuu tukiyo bal laakiin dee inuu yardeg ay hore isaga tukadaan kol haddii waqtiga galay iyo iyo inay bal yar sugaan rasuulka ilaahay bal wuxuu ku talinayuu eegayay atusallii linnaasi fa uqiima qaala nacam haa buuhi waan tukinayaa fa sallaa abuu bakrin abubakar baa salaadii macnaa sharaca fi salaati weeye uu tukadaydu abubakar isagoo dadkii tukanaya salaaddii waa la dhammaystay ma aha ee salaaddii baa la galay waanu galay fa jaaa waxaa yimi rasuulu ullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay walxal annaasu dadku fi salaati salaad ay kuba jiraan iyagoo salaaddii kuba jira uu xidhay abubakar dadkiina ay xidheen buu rasuulkii ilaahay masjidkii soo gaadhay fatakhallasa rasuulkii ilaahay baa dadkiibuu soo dhex maray sufuuftii dee maaha inuu san u dhex mariyay san uu soo jeexay oo safafkii aduu saas ilaa uu gaadhayay bal maalan taas halkii safkii hore uu soo gaadhayo fatakhallasa macnaa rasuulka ilahi baa wuxuu ka soo dhex baxay laftiyada qaarkood baa xadiidka fakharaqa asufuufa sufuuftii buu soo kala jeexay bayna xataa waqafa fi safi ilaa safkii abubakar ku xigay soo gaadhay taas baa rasuulka ilahi yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh fasafaqa annaasu dadkii ayaa sacbeeyey oo adigu ay tasfiiqsadeen oo sacbada iskuba dhufteen waqtigaasna malaa tasbiix iyo dee markay waxyaale kuba yimaadaan arrinkan abwaabna inooguba imanaysa xadiidkana inooguba imanaysa markaa dee may hayn waa adigu tasfiiq bay laba yimaadeen fa safaqa annaasu ujeeddaduna waxa weeye waa abubakar bay ogeysiinayaan rasuulka ilaahay inuu safka kuba jiro wa kaana abubakrin abubakar wuxuu laa yaltafitu fi salaati salaada dhexdeeda mid aan dayn hareeraha maday daymoon jirin dee kolleyna waaba tan oo baabna wuu inoogu keeni doonaa salaad baan imaka bilown hagaag ugu dhex gallay markaasoo rasuulka ilaahay uu kuba yidhi ikhtilaasun yakhtalisuhu shaydaanu min salaati alcabdi uu yidhi oo markaa taas baaba uu ogaayo bal adigu hareeraa ma dayi jirin dee salaadiisaanu kuba jeeday waa khushuucdii iyo iqbaalka waa taan aragnay markaa uu qur-aanka aqriyanay inay ohini kaba qaalib noqonayso wax kale kuma jeedsanahaynbe wuxuu u jeedsaysaana maba jirina salaadiisa ayuunbuu xaggeeda u jeedayay falama agtara annaasu laakiin dadku markay badiyeen tasfiiqa sacabkii markay badiyeen ayuu arkay dee wax soo kordhay arrintu inay tahay waxaan dadkii dee arrinkan yimi ee ay una joojin waayeen markay badiyeen buu iltafata daymooday xaggii buu soo dayay fara'a wuxuu arkay rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay ayuunbaabuu arkay fa ashaara uu ishaaray ilayhi xaggiisa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam baa u ishaaray gacantii muxuu ugu ishaaray animkus makaanaka macnaa lamuu hadlinoo dee ruux salaad tukanaya iyadoo ishaare wax laguba tusaa hadalkii ka mudan kana horeysa muu odhan oo kalaam ahaan iyo nudqi ahaan meeshaada ku nagow eh gacantuu u ishaaray inuu halkiisaa ku jiro salaada uu halkaa kaba sii wado animkus makaanaka fa rafaca uu kor yeelay abubakrin radia allaahu canhu yadayh labadiisii gacmood buu sare u qaaday abubakrin muxuu qaadaya waatan faxamid allaahi ilaahay buu kuba xamdiyey calaa maa kii amarahu uu amray bihi isaga rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam dalik macnaha waa tashriif weyn rasuulka ilaahay oo jooga salawaatullaahi wasalaamu calayh inuu isagii dee ikraam iyo tashriif ahaan inuu dee kuba maamusay inuu tukiyo taas isagii yidhi halkaagii kuma ku sugnow ayaa tashriif weyn iyo nicmo diineed iyo weynoo usoo korodhay taas bay tahay tiibuu intuu gacmihii sare u qaaday ilaahay uguba xamdiyey dee xamdiga ilaahayna subxaana wa tacaala waxa salaadiisii isaguu kuba jiray ilaahay ugu xamdiyey ma burinayo dee bal taas weeye oo xataa ruuxii hindhisay marka uu hindhiso hadduu alxamdulilah yidhaah dee sare uma qaadaye isagunba ismaqashiinaye ee waa wax jaa-iso weeye salaadiisiina bal waxa weeyaan way u soconaysaa bal hadduu qira'ada faatixada kuba jiray cinda bahda ahlilcilmi intaasi ma kala goynayso wala barhkood ay odhanayaan dee halkii uu ku joogay intii kama sii wadaya intii ka yar horeysu kuba noqon sidii ay kala go ay uba arkaan barhkoode qira'adan ay kala goynaysa laakiin waa la imanaya adigu nicmada weyn oo ah dee tashriifkan iyo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh takriimkan xaggiisii dee shaygan weynee diini ahaaneeda kuba karaameeyey buu ilaahay ugu xamdiyey uma staakhara laakiin ishaaradii umuu arag dee amarkii ilzaamka lahaayee aan la dhaafi karahaynee mukhaalafadiisna ay macsiyo ahayde wuxuu arkayay inuu rasuulka ilaahay tan isaga ku maamuusaya uun oo uu kuba ikraamay saa daraaddeedna aanay dee isaga amar mukhaalafadiisu ay macsiyo ku keenta aanu ahaynoo markaasaa wuxuu yeelay uma staakhara abubakrin abubakr baa dib u joogsaday dib buu usoo noqday oo xaggii waa jaanibkii u lahaa fajaama alawalu fata'ahara alawalu taas oo kale aynu imika soo laqbaynaynay waana uu lahaa fiihi xadii fiihi caaishatu can inabiyi sala allahu calayh wasalam shiqigan waa xadiidkan be dib uu u joogsaday xata stawaa ilaa uu ku ekaadou dhex galay oo fi safi safkii uu kuba sugnaaday safkii uu kuba sugnaaday wataqadama rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahayna hore u dhaqaaqay fasallaa isagiibaa halkii salaaduna may ahayn salaad inteedii badnayd tagtay oo rasuulka ilaahay ay dhaaftay may ahayn waa salaad uu ragcaddii horeba soo gaadhay waa laga horgalay uun markaa rasuulka ilaahayna dadkii waa tukiyey sibuu isagu markaa abubakar oo imaam markii hore ahaa ayaa maamuum isu rogay rasuulka ilaahay muu gelinba salaada markaase dee waa kaa imaam isagoo ixraamkiisuna kaba dambeeyey dadkii maamuumiinta ixraamkoodii falama sarafa rasuulka ilaahi markuu salaaddii ka baxuu qaala yidhi yaa abaabakrin abaabakarow maa manacaka maxaa kuu diiday an tahbuta inaad sugnaato ood halkaagii ku sugnaato id amartuka xiina amartuka markan ku amray oo dee ishaaradii waa ishaare mufhimo ayay ahayd oo tiibaaba dee amar ahayd rasuulka ilaahi kuba amrayay walow aanay nudqi iyo qowlu ku dhawaaqay aanu jirin haddaba markii aan ku amray meeshaada inaad kuba ekaato ood ku sugnaato maxaa kuu diiday inaad sii yeesho faqaala abubakrin abubakar baa wuxuu yidhi bal rasuulka ilaahayna dee kunyadiisiibuu kaba cabiray dee kunyadiisunbaana aada u shuhrowdo deena magac kaluu leeyahay waa kunya untani isagu rasuulka ilaahay waa maamuus ahaan waa kaya ababakrinna waa nooc tacdiim iyo takriim dee ehelna waa u ahaa takriimka isagu se tawaaduc daraaddeed kamuu cabirin abubakrin iyo taa kamuu cabirina wuxuu yihi maa kaana libni abi quxaafata ina abi quxaafa aabihii baa kunyadiisu abu quxaafo ahayd dee cumaan isagoo aabihiina waa saxaabi dee waqti dambe islaamaybe maa kaana bal abubakar baa ka hor dhinto waxa weeyaan intaase maa kaana ma ahaynoo libni abi quxaafata ina abi quxaafa uma sugnaanin waxu habboon ma aha an yusaliya inuu tukiyo cid bayna yaday rasuulillaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay hortii inuu dadtukiyo taasi wax u laa'iqa wax u cunama wuxuu u heliyo u qalma may ahayn taasuu yidhi faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi haddana isagoo dadkii la hadlaya maali maxaa ii sugnaaday oo ra'aytukum aan idin arkay agartum ina badiseen atasfiiqa sacabayntii iyo sacabkan laskubaee sacabayntii a badiseen maxaa u badiseen taas waa nooc inkaar iyaduna man raabahu ruuxa uu isaga asiibo ku yimaado shay-un shay maa raabada bimacnaa asaabahu weeyo sanaabahu iyaduna lafti xadiidkaba kuba yimi ee maaha bal waxa ii taala sharaxa malaha riwaayada abudar anay matiga raabahu ii taalaayo manaabahu waana tii dee badnaydba ruuxa uu asiibo shay-un shay fii salaatii salaadiisa dhexdeeda wuxuu ku yimaado u baahan markaa baraarujin markaa uu baahdo falyusabix ha tasbiixsado subxaana allah ha yidhaaho waa salaada dhexdeed ogeysiin iyo tambiihii way noqonaysaa dee gees kalena waa dikrigaasba ilaahay subxaana wa tacaala xuskiisa ah fa innahu idaa sabaxa hadduu ruuxu tasbiixsado ultufita ileyhi xaggiisa waa la soo dayi oo dee suuradaasoo kale hadday subxaana allah marka ay yidhaahaan kolley abubakar ina wuxuu ka tegina ma jirto markaasunbuu salaadii galee dee tani way iman lahayd sida tasfiiquba tan ay uga keentay wa inama tasfiiqu sacabayntu iyo sacabka la yskuba dhufanaya ama dee waa baabacooyinka linnisaai dumarkay u sugnaatay bal kolle xadiidku waa xadiid marka la eega axkaamtiisu ay badan tahay barhkoodna meelo qaarkood abwaab buu uba dhigan doonaa sida tasfiiqan iyo taasoo kale markaas baan eegi doonaa waxyaalaha kuba tacalluqsan oo waayo aimada qaarkood sida maalikiyadoo kale iyo ama maalikii asxaabtii ayaaba kaba dhigeen inaba tasfiiqu linnisaa inay xaalad dambi iyo ceebayn ay tahay waa waxaa dee ciyaarta loogu talagalo waa dumar uun markaasina salaad dhexdeeda aan uu soo gelayn oo dumarkiina tasbiixun ay laba imanayaanoo fa innahu idaa sabaxa dee man naabahu shayin fii salaati cumuumka ay hoos gelayaan arrintana dembi iyo ceebeyn loolaba yimee laakiin bal taas kaley ee amarna waa yimi iyaguna tasfiiqa inay leeyihiin waxyaalo kale inooguma timi baabna waa u dhigan doonaaba sheekhu raximah llahu tacaala dee aan arki doono salaad baan kuba jirnaa waxyaalo kala duwan buu abwaab uba dhigan doonaaye bal waa xadiid baan leenahay kollay umuuro badan iyo fawaa'id badan kulaba saday bal umuuraha in kollay shaarixa waad eegan doontaan safxa iyo badh buu kollay fawaa'iddaa kuba ururiye laakiin tan bal maala masaladan uu imaka dhigtay oo ah in imaamkii oo dee intuu dib dhacay cid kale ay sii gashay oo bal haddii uu dee halkii uun lagaba wado sida innaga arrinteenu tahay ishkaal iyo ba'si ma jiro ee imaamkii kii dee markan imaamka ahaa dee yaanu raatibkiiba ahaane intuu salaaddii galay uu dib usoo joogsanayo imaamkii kale halkii kaba bilaabayo oo salaaddii marka ay noqonayso dee laba imaam ay wada tukinayaan oo kale bal taas weeye imika bukhaari maqsuudkiisu inay xaaladaasi ay bannaan tahay aimada kolley ibnu cabdilbar oo kale halkan ijmaac buu sooba naqliyaa oo uu soo naqliyo suuradan inay rasuulka ilaahay khaas ku ahayd salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xaaladana markaa aanay isaga dabadii bannaanayn oo sanoo kale dee imaamkaasi aysan aimadu haddaanay xaaladee gaari ay timintii istikhlaafka oo kaleo ruuxiio imaamkiio dee intay ama weysadii kaba jabtay meeshii kaba soo baxayo salaaddii ma sii wadi karo ruux kale markii halkii geliya oo imaam labaad oo dee dadkii bal maalan intuu dhexdooda kaba soo saaro uu isagii bedelo bal waa suuro xadiidkana waxyaalihii lagaba qaadanaya taas iyo un mooye laakiin suuradan oo kale wuxuu bal maalan isagu kaba dhigaa inaanay ijmaac buu soo naqliyaa waa suu sheegtay khasaaistii rasuulka ilaahay inay tahay cid aan isaga ahayn aanay u bannaanayne laakiin meesha horta ijmaac ma jiro bukhaariba waa kan lejaazat kolley waxaan ay tahay qowlka shaaficiyada weeye ama madhabka shaaficiyada ayay tahayba waa qowlkooda saxiixa markaa iyaga agtooda mashhuurkuba ah oo imika suuradan oo kale iyadoo imaam bilaabmay oo imaam uu bilaabay haddii ay dhacdo sidan oo kaleoo raatibkii yimaado kii hore uu dib usoo noqdo isagu halkii kala sii bilaabo labada imaamna ay salaadii ay ka wada qeyb galaan imaamka naftiisa dambe waxaaba dhici karta ixraamkii waa lagalaba horeeyey maamuumiintan salaadoodii may gooni halkii lagaba wato bal maalan xadiidku siduu inoo keenayo wax dee nasakhayaana ma jiro khasaais marka ay noqotona khasaa'istu in nas iyo daliil loo helo mooyaane ixtimaal kuma sugnaato bal haddii dee ijmaacaasi jiro waaba la odhan lahayo ijmaacina meeshii maba jiro bal markaa xadiidka jawaaskii baa maqsuudka uu guud ahaanba baabka uba keenay sheekhu ay tahay taas waana qowlkani qowlka shaaficiyada waxaa la arkaa dee intooda badan culimmadu inay kaba dhigaan xaalo khaasa ay kaba dhigaan onaytan kuba tegin oo dee shaksigiinu noqdo salaadiisa barhkeed imaam uu ahaa haddana uu isu bedelo ma'muum bal markaa taas oo kale waxa weeye laakiin xadiidku waa taynoogaba yimi bukhaarina waa kantan leh dee xadiidkiina wax dee bedelaya oo ama dee khaas yeelaya meeshii ma taalo shaaficiyadna qowlkoodba weeye bal markaa waa taas weeye waa intaa imaka baabka sheekhuna raximah llahu tacaala ee waa bannaan tahay waa kaa yidhi umuuraha kale inooguba sugan ee islaaxa dadka laba islaaxinayo iyo dee imaamkii inuu jaanibka aada uguba dadaalayo bal hadday keentay isagu binafsii u baxaya rasuulka ilaahi baa u baxay sia umuurta oo dhici karta dee si anay u tadawir inuu u dejiyo oo arrinkaa uba qaboojiyo bal taas waa inooguba sugan tahayba waxyaalaha kale abubakar fadligiisana dee rasuulka ilaahi baaba sii magacaabay marka hore taas baa inooguba sugan ruuxii dee ilaahay subxaana watacaala waxa nicmaa u cusboonaaday ay jiraan ee uguba nucmeeyey in uguba xamdiyo ilaahay subxaana watacaala gacmahan sare loo qaadayo kale suuradan salaadiisii abubakar waxma yeelin waayo salaadaynu kamau bixina bal umuurahaasna xarakada waana xarako koobanba ee iyadna jawaaskeedu way nooguma sugantay arrinta kale jirtaana rasuulka ilaahay mid buu yeelay sufuuftii xagga shuu ka soo bilaabay oo uu soo dhex maray ilaa uu halka hoos halkii hore yimiba kolley may hayn inuu sufuufta sidan usoo hormarayay sidan usoo dhex marayay ilaa uu safkii hore kuba ookusoo joogsaday bal markaa kolley haddii sufuuftu ay xidhan tahay oo kale dee arrin roon maaha taasi ee laakiin suurooyin bay culimmadu sheegaan oo dee tani ay kaba mid tahay imaamkii oo kale iyadu hadday taa tahay iyo waxaaba laba mid ah imika hadday oo imaamkii laba mid ah haddii sufuuftii hore furjo iyo meel bannaan oo kuwani aanay awdin kaba dambeeya ay leedahay iyaga tiina shaksigu waaba usoo soconaya oo bal maalan taas usoo soconaya si uu bal maalan halkaa uba awdo oo kale haddii bal maalan ciddii looma baahayo imaamka hadduu istikhlaafka u baahdo ciddii kuba habboonayd oo kaleo yar dib dhacday oo bal maalan taas xaajadaasi ay jirtana bal waa waxay culimmadu yidhaahaan halkan dee suuradaasi way imanaysaa laakiin markaan waxyaalahaas kala jirin dee ruuxu halkii dee safu kaba bannaanayd uun inuu kuba tukado weeyo cid kalena inuu kuba dhibo dee dhexmarkaa iyo kala durdurkintaas iyado taasba maaha bal umuuro badan oo kalena way jiraane laakiin waxyaalaha kale waa wax inoo dambeeya barhkoodna oo khaasatan tasfiiqaya waxaa kuba tacalluqsan ee baab gaara ayuu uba keeni doonaa ee maqsuudkii baabku intaas buu ahaa intiina sheekhu raximahu llahu tacaala dee jawaaskeedu kuba tegay arrinkana wax ijmaacoo tan saade ibnu cabdilbariya yidhaaheen meesha kaba saaraya ma jirto ooba dee shaaficiyadaba qowlkooda weeye mashhuurkaa ama agtooda saxiixa ku ah baabun ida stawow fi lqiraa'ati qiraa'adii hadday ku sinmaan dadkii meesha isugu yimi falyaumahum ha tukiyo akbaruhum ka ugu weyn oo macnaa qiraa'adii haddii ay dee kuba siman yihiin laysku dhowdhow yahay ka ugu weyni markaa ha tukiyo macnuhu waa maxay bal waxyaalihii dadka laguba kala horraysiinaya xagga imaamnimada dee waxaa kaba mid ahayd xaggii qiraa'ada haddii loo kala badan yahay waa jaanibka waxaaba soo raacaysa sida xadiidka muslim iyo kuba sugan xaggii fiqigii iyo dee ama aqoontii sunnaha iyo waxyaalo bal marka aanay jirin waxyaalo kale oo dadkan lagu kala horraysiiyaa waxyaalihii kale khisaashii kale lagu sinaadee da-da kaba horraysay ama da-da laga horraysiinayay marka waxaa dadkii imaamka noqonaya waa kii ugu da-weynaa dee faaruqo xataa ayaanu sidaaba usii weynaaninbe kaasbaa imaamkii noqonayo dadkii tukinaya tan markaa lafdigan kolley walow aanu lafdigu san wada ahayn xadiidka saxiixa muslim kuba sugan oo ayaa macnahan uu kaba soo qaatay sheekhu meel kalena qayb kaba mida ayuu isagoo jasminaya soo qaadan doonaa isagoo xadiidkan ma soo saarin muslimuun baaba soo saaray kolleyna kalaam yar jira meelo qaarkood ragga warinaya saxaabiga kaba soo horeeya laba noo saasa mid ahaan iyo malaa bukhaari aanu isagu soo saarin laakiin waa xadiidka dee muslim saxiix yeele xujada uba suubada markaa deeta wuxuu soo qaaday imika wax macnaha leh ayuu xadiidaynu marar kala duwan soo aragnay ayuu imika halkan kuba keenaya waa xadiidkii malik ibnu lxuwaarisa wuxuu yidhi xadaanaa sulaymaan ibnu xarbin qaala xadaanaa xamaad ibnu zaydin can ayuuba can abi qilaabata can malik ibni lxuwayrisi qaala anahu qaal malik ibnu lxuwayris baa yidhi qadimnaa waanu nimi cala nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baanu u nimi walxaal naxnu anagu shabaabatun dad dhallinyaro aan nahay falabithnaa dee da-dana way isku dhowaayen maaha inay dee isku wada fil ahaayeen falabithnaa waxaanu nagayn cindahu rasuulka ilaahay agtiisa naxwan wax ku dhow min cishriina leylatan labaatan habeen adugu riwaayaadka qaariyadoo jasmin way inoo timibo inay labaatanka habeen iyo labaatankoodii maalmood rasuulka ilaahay la joogeen waana tii hore aan usoo sheegnay waqtiyadii tabuukyabay ahayd bo sanadii sagaalaada hijrada waliba wa kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa raxiiman ruux naxariis badan ee raqiiqan iyo bal markaa taalfaadna waata inoo horeysay fa qaala wuxuu yidhi rasuulka ilaahay baa odhanaya low rajactum ilaa bilaadikum facallamtumuuhum macnaa haddaad laabmi lahaydeen waddankiinii kuba laabmi lahaydeenoo facallamtumuuhum ehelkiinii aa waxbartaan lakaana axsan saasaa fiicnaan lahayd oo habboonaan lahayd emuruuhum amra falyusalluu salaata kada fii xiini kada bal lafdigan imika waxaaba imika inooguba sugan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xaggiisa cardi kaba yimi oo u soo bandhigay laabankii walow aanu amrin inay taasi ahaydba waxaana ayn waxa weeye aynu hore u soo maray inuu yihi rasuulka ilaahay wuxuu u maleeyey inaan ehelka iyaga iyo u xiisoonnay oo dadkanu ka nimina waana weydiiyeyoo markaasaa deeta uu yidhi ehelkiinii dib uguba laabma taa horena bal markaa kollay siday kuba jamciyaan sharaxana iguba sugan markii hore rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh amarka uun kumuu bilaabin xagga laabankood dee nooc tanfiir baabataas noqon lahayd ordoo iska noqdadaas iyagoo u yimi oo dee sooba hijroodoo taa cilmidoonkaba ahaa ee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh horta arrinkan ah low rajactum ilaa bilaadikum facallamtumuuhum oo dee ayar bandhig uun ayuu kuba yidhi oo markii dee tii ay ajiibeen ayuu markaa rasuulka ilaahay amray dee inay laabmaan oo dee ay markaa acmaasha sanana aysan u fuliyaan ehelkoodiina ay waxbaraan oo markaa wuxuu yidhi muruhum amra oo waa dadkaa u tegaysaan falyusalluu ha tukadeen salaata kada waa salaada cayn taasa waa salaadihii shanta ahayd mid ahaanun fii xiini kada waqtigaa ha tukadeen wa salaata kada fii xiini kada macnaha awqaaddii salaada ayaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ayuu baray oo uu sheegay waqtigiina waa u xadeeyey salaada waqtigaha la tukada buuli waidaa xadarati salaatu salaadu markay xaadirto oo ama salaadii ay waqtigeedu galo falyu-adin lakum axadukum waaba markii hore safarkii waa taa hadaladii uu kuba yidhi intay socdeen iyo waynu soo marnayba ehelkii wixii la farayay ehelkii markay tegeen weeye waqtiga salaadu markuu galana mid ahaan idinka idinka midi hayliin aadaamo kan iyada waa taa aynu hore usoo maray iyada inaanu dee sifo khaasa aanu uba yeelin ee mid iyaga kaba midi haydiin aadaamo dee xaggan inuu ruuxa ugu weyn dadka ka markaa la horraysinaya aadaankii yahayna iyada aadaankii ma jirto markaa muxuu ihi walya ummakum haydin tukiyo akbarukum ka idinka idinku weyne haydin tukiyo taas buu xadiidka balimaka idastawow fi lqiraa'ati buu ihi lafdiga xadiidka inooguma sugna waxay inooguma sugan laftigan xadiidka uu inoo soo dhigtaynu marar horena soo aragnay kii bal waxa weeyaan weynaa in la horreysiinayo uun bal markaa taas weeye laakiin halka uu kaba qaatay dee inay xadiidnaya umulqowma aqra'uhum halkan idastawow fi lqiraa'ati uu kaba qaatay mid weeyaane axaadiida xadiidka muslime abuu mascuud albadri warinaya iyo axayaa kuba yimi ruuxa dee ugu qiraa'o roon dadkii haba tukiyo waa taas jaanib kalena xadiidkan riwaayaadkiisa iyo duruqdiisa ayaa waxaaba kuba yimi walow lafdi dhici karto in ay dee aan laba odhidhaho matinga mudraj buu ku yahay laakiin ay suurtagal ay tahay dee taabicigan iyadna hadalka lagaba soo naqliyo waa markaa ninkan abuuqilaabe inuu isaguna wixii uu maalik ibnulxuweyrid kaba maqlay uu ahaa lafdi baa la socday oo ah waqtigaas xagga qiraa'ada waanu isku dhoweyn waanu iskuba dhoweyn bal se abi daa-uud iyo dhacday waxaa weydiiyey taabicigaa la weydiiye oo layidhi oo meeday qiraa'adii isaga waxaa laga yaabana hadalkaa dee maalik baa u asalaa waxba idraaj ma jiree markaa la yidhaha qiraa'adii meedayo markaas baa wuxuu yidhi isaguna dee hadalkii kaana mutaqaaribayni fi lqira'a qiraa'ada way isku dhadhawaayeen dee kolley taasna waxaa keenaysay dadkani dad dhallinyaro ay ahaayeen cilmidoon iyo rasuulka ilaahay bay u wada yimaadeen qarad karana may lahayn muddana way wada joogeen oo muddadii nina muddo habeed ma dheereen kuwa kale mar bay wada yimaadeen dadkaa da-da iskuba dhow dee fahmna waxaa dhici karta in la iskuba dhowaado waa la kala fahma badnaan karaaye qadarkii markaa cilmiga ay kaba qaateen waa qadarka isku dhow horta qadar isku mid ay qaateen laakiin waxaa dhici karta in dee loo yar kala fahmo bato laakiin waa way isku dhawaayeen jaanibka markay noqdeen kuwa iskaba dhowda dhow ayay deeta noqotay jaanibkaa laguma kala horraysiinayna iyaga ah in dee laba idhaaho ka idinka idinku weyneyna xaggii kale way iskaga wada dhow yihiin reerkoodii ay u tegayeenna iyaga dadkay u tegayaan dadka cilmi roon maaha waaba dadka iyagu cilmiga ay gaadhsiinayaanay wafdigoodaba ahaayeenna waa iyaga intoodii wada socotay unbaaba markaa ay noqonaysa koodii u weynaa inuu tukiyo kol hadday jaanibkii kale ay iskagaba dhowaadeen bal markaa taas haddaba markaa taas weyd marka xagga iyada waata marka aan wax kaleoo lagu kala horraysiiyaa dadkan dee meeshay isugu yimi jireen da-dii waxay noqonaysaa shay keenaya taqdiim keenaya laakiin marka aanay jaanibka ahayn bal xadiidka waxaa ku yimi muslim saxiixiisa kuba sugan dadka inuu tukinaya aqra'uhum ka xaggaa qiraa'ada qur-aanka ugu roon ama uu jaanibka ugu aqra'san uu tukinayo kolley xalayna markaa amarkii rasuulka ilaahay abibakar amray iyadoo ubayi joogo waa tii kalaam yari inooba horreeyey marka xadiidka waxaa la soctay hadday qiraa'ada ku sinaadaan ka iyaga sunnaha ugu yaqaana ayaa markaa tukinaya jaanibka hadday kuba sinaadaanna dee waa kan kii hijro ugu horreeyaiyo da-diiyo waxyaalaha imanayaba xagga bal markaa in aqra oo kale dee waxaaba in xadiidka horta keenayay inuu kan qiraa'ada ugu roon ee ugu fiicani uguba horreeyo laakiin a'immada qaarkood baa waxaaba yidhaahaan waa sidan kolle shaaficiyada oo kale alafqahu muqadamun cala alaqra ruuxii dee aqoonta fiican fiqhiga uba lahaa ayaa kii aqra'ah ka horeynaya tay ku cileeyaanna waxa weeye xagga qiraa'ada waxaa looga baahan yahay salaada dhexdeedu waa wax dabdisan laakiin fiqiga waxaa loogaba baahan yahay madmuud maaho kolkol waxa kubay imanaya ruuxa salaadiisa dhexdeed saawi iyo waxyaalo ruux aqoon aada u sarraysa ula mooyaane kolkol aanu xallin karahayn oo arrintii aanu bal haga si looga baxayay bal aanu laba iman karahayn marka taas bay yidhaaheen bal laakiin si axaadiida dee taas baa inooguba horeyso xataa imaam nawowi markuu taas soo naqliyo markuu umuuraha soo naqliyo ayaa bal maalan xaggii saxaabadan ay kaba dhigaan dee iyagu fiqigii waa dad lisaankoodina unaba jeedayo koodana aqra'yo fiqiga iyo fahamkana waaba lahaaye horta dee xadiidkaas siduu inoo keenayo waa in la horreysiiyo kii aqra'a laba horreysiiyo laakiin waxay kaba dhigaan shardi uun haddii aqra'ii la horreysiinayo cala alaqal waa inuu ruux macrifo u leh wixii dee bal axwaashii salaada uu yahay hadduu ruuxan aqra'a ee xaafidka mutqinkii jaahilba uu yahay aanu intaa xifdiga mooye wax kale aan noqon iyadoo wax taqdiimuu leeyahy ma jirto cala alaqal cid ka aqoon badaniba haba jirtee laakiin wixii loo baahnaaye salaada muraacaadkeedii waa inuu garanayo markaasay deeta noqonaysaa in la horreysiiyo ee bal xadiidka taas markaa sheekuna sidan buu deeta tarjamada u dhigtay qiraa'adii hadday ku siman yihiin marka maxaa taqdiimkii keenaya akbarkiibaa keenaya bal taasba weeye kolley wixii sharaxana intaa wixii yar dhaafsan waa yar eegan doontaan qolooyinkeyna sharaxaysana aniga cibaara ay taalla haamish la qoray kolley waana saddexdii juz ee ibnubaas iyo ay tacliiqa yar ay kuba lahaayeen kada fi laslayn walacala sawaaba an laa idraaja fi lisnaadi fatahamal na cibaara ii dhacday halkan lafdigaa horeen soo naqlin ee ahaa kunaa yowmaidin mutaqaaribayni fi lcilmi ama mutaqaaribiina fi lcilmi xagga cilmiga waanu iskagaba dhoweyn bal maalan abu daawuud riwaayadiisii ayay barhkood idraaj sheegteen iyadoo ah taabiciga hadalkiisii uu soo naqliyey xaafid baa soo wadwadayoo markaasaa wuxuu leeyahay markuu hadalkaas kaana mustanad xadaayi huwa ikhbaaru abi qilaabt fa yanbaqi lidraaju can lisaan laf yanbaqii baa dhacday lafdiguna markaa sax noqonayo dee markaa tiibaa dusha laguba qabtay cibaarada waxaa laga yaabaa tooskitaankeedu alla idraaje laakiin taasna uma baahnine halkaa yanbaqii unbaa maxay tahay fayantafi lidraaju can listaad xuruufta unba in yar dee dhibcay meel isbedelayno fa yanbaqii bedelkeedaa sawaabku uu yahay fa yantafi markaan saa ku xalino idraaj la sheegto sanadkan meeshuu kaba baxaya bal markaas baabkaasna aan dhaafno baabun idaa zaara hadda xadiidkana weli waa inoo soo celcelin doonaa dee waxyaalaha fawaaidda xadiidka uu leeyahna waxaa ka mid ah fadlulhijra iyo rixlada dalabulcilmi looba rixleeyo iyo rasuulka ilahi inay bara buudhe tacliimta dadka wax la barayaa fadliga ay leedahay rasuulka ilaahay shafaqad iyo naxariisiisiiyo wabataa taa iyada jaanibka hore inuu soo maray wuxuu uhi baabun idaa zaara alimaamu qowman imaamku hadduu soo siyaarto qowm oo fa amahum uu isagu tukiyo bal tadna maxaan iskaba qadarayna jaaza dheh way bannaan tahay imaamkii oo madaxdii baa soo siyaartay qowm markaasuu isagii noqday waqtigii salaaddu markay gashay inuu tukiyo bal markaa taasna shay iyadu bannaan weeye bal waxaanay leeyihiin waxaaba dee tarjamada sheekhu kuba ishaaraya xadiid baa jira abu daa'uud iyo tirmidi ay wariyeenoo man saara qowman falaa yaummahum wal yaummahum rajulun minhum ninka qowm soo siyaartaa yaanu isagu tukinin nin iyaa kala midi ha tukiyo bal markaa tii bay leeyihiin dee kol hadduu imaamkii yahay madaxdii yahay ninkii meeshaba maamulaya uu yahay walow masjidka imaamkiisii iyo in waxa weeyaan aqalka ninkii iyo makaankan lahaa iyo waxyaalahaasi ay yihiin dadka kale kuwa kaba horeeya oo xadiidkuna kuba yimi ruuxna ruux yaanu tukinin fii suldaanihim maxalkii dee saldadadiisa yaanu kuba tukinin ama aqalkiisa yaanu ku tukinin lafdina uu ahaa iyada imaamkii isagii baaba mas-uulkii guud ahaaneed ah isagii baaba dee halgan meeshan iyo biqaacdii kaleba meesha intaa mandiqadiisii kii ka mas-uulkaayoo isagii markaa dhibaata ma jirtay hadduu tukiyo basi kuma sugna macnaa idan guudna isagu de haddii looba fasaxana waaba dhibaato malaha saaxibkii meesha marka hore ugaba horeeyey laakiin haddii kalena xataa inaanu idanna uba baahnayn waa cibaaradu imika halkan sooba dhigtayoo macnuhu uu yahay imaamkii acdamka ahaa hadduu meel uu yahay dee makaan mamluuga uu la u yimaado sida masjidkii bal imaam raatiba lahaa guri buu yimi dee cid qaasi ay leedahay kii maalika daar ama maalika almanfaca kama horeynaya isagaa la horreysiinaya taas baa imaka macnuu yahay dee haddii uu inuu uba fasaxo isagu horreysiiyaana si labadii xaqba loo kulmiyana waa tasii mudan marka wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala xadaana mucaad bnu asadin qaala akhbarana cabdullaahi qaala akhbarana macmarun can الزhriyi qaala akhbaranii maxmuud bnu الrabiici qaala samictu citbaana bna malikin اlansaariya qaal xadiidkani waa xadiid aynu marar soo maray habeen dhaweydna waan soo aragnay isagoo kooban mar horena markii masaajidda aqalada dhexdooda ahayd uu kaba soo hadlayay isagoo dheer baynu soo maray imikana fiqre intii habeenka dhaweyd aan soo marray kaba sii gaaban ayuu sheekhu soo goostay ninka sanadka ugu horeeyana inta kale waan soo aragnay mucaad ibnu asad kolley habeen dhaweydna waxaa sheekha bukhaari aynu kuma soo maray mucalla bnu asad nin la yidhaaho welibana ninkaas nin bahs ibnu asad la yidhaaha bay walaalayeene laakiin ninkani raggaa la walaalo ma aha waa nin kale oo reer maruu ahaa markii dambe aan basro degay imaamkii cabdullaahi ibnu mubaarak buu kaatibkiisa ahaa waana nin hiqo ahoo bukhaari iyo abu daa-uudun ay wax ka wariyaan oo dadkii tobnaad ee ruwaadda ama dadkii atbaacu taabiciinta kuwii la kulmay kuwii ugu waaweynaaya bal ninkaas weeye oo kitaabkeennana waa kan ku sugan oo bukhaari buu u sheekh yahay abu daa-uudna sidaasoo kale weeye laakiin afarta kitaab ee kale riwaayo kuma laha wuxuu ihi bal markaa maxamuud ibnu rabiic samictu waxaan maqlay citbaan bna malikin ilansaariya qaala ista'dana nabiyu sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay baa markuu gurigii citbaan yimi isagaana codsaday eh ayuu idan dalbay dee in loo idmo inuu gudaha soo galo fa adintu lahu waan u idmay faqaala wuxuu yidhi ayna halkeed tuxibu jeceshahay an usalliya inaan tukado min beytika aqalkaaga halkeed dee inaan kagama tukado halkeed doonaysaayoo jeceshahay sababta iyo horena waa ti aynu xadiidkoo dheer u soo maray fa ashartu waxaan u ishaaray lahu rasuulkii ilaahay ila lmakaani makaankii aladii uxibu aan jeclaa hadhow inaad masjid kaba dhigto aan hadi aan kaga tukada aqalka ayaan farta ugu fiiqay faqaama uu istaagay wasafafnaa khalfahu anaguna isagiiyo dadkii kale markay rasuulka ilaahay maqleen inuu yimi gurigan dee yimi ee degaankiisa waa quba nawaaxideede ayaa iyaguna yimi reer bani salim bni cawf markaa waa dadkii xaafadahoodiiyo markaa dhulkoodii xaafadoodii la joogay wasafafnaa khalfahu uma sallama rasuulkii ilaahay uu salaamo naqsadayoo wasallamnaa anaguna salaadii waanu kaba baxno waan salaam naqseen salaad sunnaana weyn markaa meesha muxuu soo qaatay rasuulkii ilaahay weeye salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee cid hor joogsanaysaoo kaba horeynaysaana maba jirto dee waa taa abubakar waqtigii uu xanuunsanayay ama markay xaaja timi baynu soo aragnay xataa markan ay xaaja timi markuu soo gaadhay waa kan rasuulka ilaahay imaamka noqday waxaa kaloo dhacday cabdiraxmaan ibnu cawf salaad subax iyadna rasuulka ilahi intuu sidaa u dib dhacay isagoo xaajadiisa u baxay safarna laba yahay tabuk baa la joogaybe inuu dee salaad sii galay salaad subaxo isagoo weliba ragcad buu kala horreeyo taasi isbedel may jirino dee ragcad dhanbaaba kala horreeyo hadhow dadka iyo salaaddii rasuulku si u tukanayay iskumay mid noqoteen oo dee rasuulka ilaahay markii dambeu ragcaddii labaad uba kacayba bal umuuraha mooyaane dee cid ka horraynaysay hor joogsanayse may jirin rasuulka ilaahayna gurigan waa u yeemi waana imaamkii markaa waa kan dadkii tukiyey bal markaa ta usoo qaateen waxa weeyaan bal suuradan oo kale dee imaamkii isagii dadkii kale waa ka wada horeynaya waa ka wada mudnaanayaayo isagii baaba imaamnimadii leh ee marka la eego gaar ahaan iyo markaan intaasi jirin rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiidkaa saxiixa muslim ruuxii yaan laba tukinin meesha dee suldaankiisi waxay noqonaysaa imaamkii raatibka dee ruuxii uu idmay waa gelaya ruuxii kale inuu ka horeeyo ruuxii gurigiisa loogu imaamo meeshan loo nisbaynayana dadkii kale isaga ka horeynaya haddii dee uu isagu laakiin ciddii uu fasaxay dee xadiidkaabay ahayd ilaa biidni dee way noqonaysaayo xadiidka waxaa la socotay gogashiisa gaarkaan ayaan lagu fadhiisanin dee isagoo fasaxa mooyaane bal laakiin imaamkii dee waxaa waa ka wada isagiiba dee xataa isagii dhammaanba waxaan ka wada mas-uula marka waa tukinayaa wey baabun inamaa jucila alimaamu imaamkii waxaa lagaba dhigay imaam loogaba dhigay liyu'tama bihi in lagu daydo oo imaamka waxaa imaam loo yidhi in lagu daydo markaa dayashadii maxay keenaysa waa in la raaco la daba socdo marka in laga horeeyana maaha in lala sinaadana maaha iyada taas in laga horeeyana maaha dee waa laakiin in la daba socdo iyadoon dee aada looga harahayn la daba socdo taas baa imaamka kolley waa lafti xadiid inoo dambeeya ayuu laftiganiba yahay wasalla nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waa tukiyey oo fii maradi xanuunkiisii aladii twufiya fiihi uu kuba wafaaday binaasi dadkii buu tukiyey walxala wa jaalisun isagoo fadhiya waa tii dee aynu soo marayba xadiidkii caaisho cashirkii kan ka horeeyey rasuulkaoo xanuunsanaya inuu dadkii tukiyey fadhi buu kuba tukinaya abubakarna dadku maqashiinaya kaasuu sheegaya waana xadiidku isagoo dheer buu inoo soo socda wa qaala bnu mascuudin cabdullahi bni mascuud wuxuu yidhi idaa rafaca hadduu kor yeelo shakhsigu qabla alimaami imaamka hortii madaxiisiibu rukuucdii baabuu ka soo hortoosay imaamkao weli rukuucsan sujuuddii buu ka toosay isagoo imaamku weli sujuudsan yahay yacuudu uu noqonayaa fa yamkusu waa nagaanayaa biqadri maa rafaca intii uu kor yeelay oo ka toosay ka hortoosay qadarkeed uma yatbacu limaama imaamkuu raacaya oo macnaha xataa xaaladan waa dee itimaamkii mutaabacadii oo wuxuu leeyahy hadday dhacdo isagoo dee sahwiba imaamkii uu ka hortooso inta kale musaabaqadan kale xaaraan bay noqonaysaa baabbaabu ismi iyo dembi uu dhigan doonaa ruuxa caynkaasi ka hortoosaye oo kitaabka inooguba imane laakiin haddii ay dhacdo inuu kaba hortooso ha ku noqdo si mutaabacad iyo daba socodka ay u dhacaan oo intii uu dee ka horreeyey intuu isagii ku baaqi noqdo dabadeedna imaamkii si aada ha u daba socdo ujeeddadu waxa weeyaan imaamkii arrinkiisu waa dayasho in laga horeeyo maaha in lala sinaadana maaha waa in la daba socdo dee bal maalan taas xadiidkuna waaba inoo dambeeya laakiin umuurahaas baabaab baabuu inta badan afcaasha daahirkaa usoo dhigan doonaa waqaala alxasanu xasan wuxuu yihi fii man yarkacu ruuxa rukuucaya maca alimaami imaamka maciisa ragcatayna laba ragcadood walaa yaqdiru aan karayn cala sujuudi sujuudii aan karahayn xasanku xasanulbasri yasuudu liragcati alaakhirati ragcaddii dambe ayaa wuxuu u sujuudayaa sajdatayni laba sujuudood uma yaqdii waa qadaynaya alragcata aluulaa ragcaddii hore bisujuudiha maca sujuudiha buu qadaynaya waa imaamku markuu ka baxaba macnuu waa maxay kollay laftiina isaga jamca kaba soo aroortay zixaam iyo cidhiirhgii baaba badan ruuxii waa rukuucay laakiin sujuuddii buu kari waayey muxuu la kari waayey dadkii baaba isku dhowo meeluu ku sujuuduu waaye imaamkiina waa kaas waa la rukuucay haddana imaamkii waa tooso dee hadday u suurtogelayso markaa la kacay inuu dee sujuudo sax uu daba soconaya taasoo wax kale ma sugayo laakiin haddana rukuucdii ragcaddii kaleadna wax kale umay suurtogeline waa rukuucay imaamkii isagoo raacay dabadeed ba deeto waxay noqotay markii dee imaamkii waxa weeyaan ragcaddaa dambe ayaa u suurtagelay buu leeyaho dee ragcaddaa dambe imamka iyadii sujuuddan dambe u suurtogashay ragcaddan dambey raacaysaa oo iyadii buu sujuuddeedii dhammaynayaa markaas ragcaddaa markaa dambe markuu labadeeda sujuudoodu sujuudo imaamku markuu ka baxo ayuu ragcaddii hore iyo sujuuddeedii kol haddii aanay sujuud lahayn ragcaddaasi way wada dhaaftaye ayuu laba imanaya macnuu waxa weeyaan mutaabacadii imaamku xataa iyadoo salaadii khalal ku jiro ayaa oo wax ay dhiman yihiin wixiina ruuxii ay u suurtogeli weyday ama laaqi ha kaba yeelo oo ragcaddaasi dee kolley ma wada tirsanaayn se waa kan dib u qadaynaya tii kale uu makansaday markuu dhammeeyo hadhow markuu imaamku ka baxo tii wixii ka tegay buu laba imanayaaye waa tan salaaddii oo khalal ku jiro imaamkii haddana ay noqonaysa inaan laga goosanee la raacayo marka taasi maxay keenaysaa waa iyadoo hadda salaaddii khalal ku jiraabay imaamkii la daba soconayay marka kalena inuu imaamkii ruuxu daba socdo aanu kana horayn lana sinaan waayo imaamka waxaa dee loo imaam loogaba dhigayba in laguba daydo oo macnuhu waxa weeye imaamkii isagii arkaantii kama taxamulayo iyadoonu arkaantii kama taxamulahayn markaa uu dee dhammaysto waaba ka hadhow dib u kacaye wixii dhammaynaya haddana xaaladu iyaday taa tahay buu mutaabacadiisii ilaalinaya mar markaa iyadoo salaadiiba ay wax ku jiraan marka mutaabacadiisii la ilaaliyey bal markaa wuxuu leeyahay dee tii kale markay umuuru yihiinna min baabi awlo weeye imaamkii in lagu daydoo la daba socdo un weeye laga horayn lagana waxa weeyaan dambayn lala sinaana fiima nasiya sajatan waa kalaam kaluu leeyahay ruuxa sujuud ilooba xataa qaama ilaa kacay imaamkii yasudu waa sujuudaya qaami imaamka haddaan loo macnaa ruuxuu imaambu ku daba tukanayo sujuud buu iloobay isagii ama si uun ayuuba iloobay imaamkiina waa kacay dee dhib ma laha ha soo gaadho kolleyna waa siday hadday taa tahay jamaahiir alculamaa qowlkoodbe intuu sujuuddii sujuudo ayuu dee imaamkii haddana laba soconaya soo gaadhaya oo kale bal markaa taasba wey hadday isagii tahay oo ruuxu sujuud buu iloobay markuu sujuud sujuuday buu iloobayba shaksiga caadigaaba ka soo qaad mufridkaa ama imaamba aha markaasuu kacay markuu kacay buu sujuuddii xusuusay dee wuu soo noqonaya wuu sujuudaya sujuudayaa wey allahuma haddaanu dee markii dambe meeshuu gaadhay sujuuddii kale isagoo jooga aanay xusuustiis noqon oon la odhan ragcaddaasi waa la laaqa yeelaya isagii waa noqonaya waa sujuudayaa ee sujuuddadna kama dhacayso ilowganka kamaba dhacayso balin waa kalam kolley waxyaalaha marka la eego kutubtii labadan ahar ee uu leeyahay xasan waslisay barhkood cibaaradoodu tan dambe way kaba dunayde xagga marka leega ruux hadduu sujuud salaada ka mida uu saawiye oo ragcaadkii kaba mida siday la yeelayiyo bal taasoo kale kolley mala dee kalaamkeedna waa iskaga badan yahay fuqahaduna kolley usluub ama dee dariiq may wada marin oo kale bal maalan markee seebaa loo sujuudayaayo taase laakiin agarkoodu taa ay qabaan ruux hadduu sujuud sujuudo uu kaco dee waa kusoo noqonaya uu sujuudaya wey marka dambena halkiisiibuu kaba sii wadanaya hadday arrintu noqotay sahwi isagoo imaam daba taaganna bal imaamkii markaa uu xusuusto dee haddii ay meeshii ragcaddii kale iyo taas laba soo gaadhu intaa iskaba ilqeeyo mooyaane intuu sujuuddii sujuudu imaamkii dee mutaabacadiisiina wadanaya taaba bal baan ku yeer dheer yahay waqtigiina aad buu u dhow yahay xadiidkan horta dheer baan eegi doonaa bal maya waxaan leeyahay inta axaadiidaba waynu soo wada maray inta badanna alfaadihii waxa weeyaan ama qaybahani waa qaybo inoo bidaaye uunahee abwaab gaara uu kuma keeni doono bal intan laqbayn karaan laqbayna xadaثna أحmed بن yuنuس qاl xadaثna زاaئdة can muسى بn abi cاaشhaةa can cubaydالlahi بn cabdالlahi بn cutbata xadiidkii uu lahaa cubaydulaahi aan lahayn cabdilahi intuu dhigtay cubaydulaahi waa kan xadiidku markuu riwaayad ah tii hore uu lahaa xadulmariid cibaaradu kumay sugnayn tanay kuba sugantay waana markuu ugu dheeraa xadiidka cubaydulaahi ee caaisho ama axaadiideedana markuu ugu dheeraa weeyuu baabka inooguma yimaado ama kitaabka meelahan inoogu yimaadeen wuxuu yidhi markaa dahaltu calaa caaishataanu soo galay faqultu waxaan ihi alaa tuxadisiinii miyaanad iiga warramayn bal waxaad iiga warrantaa can maradi rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi xanuunkiisii qaalat bala waan kaaga warramay bay tidhi faqula nabiyu sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi baa cuslaaday faqaala wuxuu yidhi asalla annaasu waa markii dambe gurigeediina laba keenay ayuu cuslaaday dadkii ma tukadeen waa habeen salaad cishaayi weeye dadkiina way sugayaan dee imaamkiina haddii bal maalan aanu inuu maqanyain la ogeyn ama taasoo kaleo la isleeya waa soo baxaya amaaba intidaarka war rasuulka ilahi waa si laba yeeri jiro waa la sugaye asalla annaas qulnaa waxaanu ihi laa may hum yantadiruunaka way ku sugayaan rasuulka ilaahi ow qaale wuxuu uhi dacuu lii ii dhiga maa an biyo fi lmikhdabi waa weelka aynu soo marree tashtigoo kale aha biyo iigu shuba kaas ayuu yihi rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dahaarana kolley iyo weysana waan kuga soo maray isagoo koobanoo miqdabkiiyo markuu umuuraha sooba dhigtay iyadoo weliba ziyaado aan halkan noogu sugnayd nooguma sugnaydoo biyahan lagu shubayay inay toddoba qarbadooda bal maalan aan xadhigooda la furin bal maalan taas ahayd baynu hore usoo maray xikmaddeedana hore aynu usoo marray qaalat waxay tidhi facalnaa waanu facal waan samayno biyihii baanu u dhignay fakhtasala uu maydhay markuu maydhay bal si uu yar nashaad yar helo rasuulka ilaahay aguma kici karayo ayuu fadahaba tegey macnaa doonay liyanua inuu kaco yanuucana waa ruux markaa uu hingado dee adugu si culays leh iyo bal maalan uu ku kacayo taas baa la yidhahnaa oo kaleo sadee maka wixii la rarayo oo kale marka rarkii lagaba badiyay dee aanay dhibyaraan kuma kacayn oo kale iyo naa bilxamli liyanuuca bal si uu u kaco u hingado taas buu doono fawqami caleyh rasuulka ilaahi waa cuslaa waaba la miyir daboolay uma faaqa uu soo miyirsaday dee arrinkana waa xanuunuun xanuunkuna rususha way kuma bannaana wax nuqsaanoo ku jiraa ma jirto rafca darajaadna way u tahay marka waa xanuunun dee marka laega biirlaantu waali la mid maaha oo dee naqsi oo dee ambiyadiiyo waxaas iyada aan kuma bannaan inay kuba dhacaan ma aanay kuba iman jirin uma afaaqa uu soo miirsado faqaala wuxuu uhi sala allahu calayh wasalam marka asalla naasu dadku miyay tukadeen qulnaa laa baadnul hum yantadiruunaka way ku sugayaan yaa rasuula allah qaala weli waa la sugayaa waa salaad cishaaye qaala wuxuu uhi dacuu lii maa an fi lmikdab mar kale haddana biyo ii dhiga mikdab qaalat waxay tihi faqacada uu fadhiisto faktasala uu maydhay uma dahaba liyanuuca faugmiya calayhi haddana rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa la miyir daboolay uma afaaqa waa soo miirsaday faqaala wuxuu uhi asalla nnaasu dadku ma tukadeen faqulnaa laa hum yantadiruunaka yaa rasuula allahi faqaala dacuu lii maaan fi lmikdabi faqacada fakhtasala haddana mar kale ayuu maydhay uma dahaba liyanuuca faugmiya calayhi haddana rasuulka ilaahi markuu isri kac ayaabu makicine waaba miir beelay uma afaaqa waa soo miirsaday faqaala wuxuu yihi asalla nnaasu qulnaa laa hum yantadiruunaka yaa rasuula allahi waxay tihi caaisha radia allahu tacaala canha wanaasu dadkuna cukuufun way nagaayeenoo filmasjidi masjidka ayay ku nagaayeen macnaha waxa weeye waa intii hore uu xanuunsanaya uu soo baxayo uu tukinayay waa markii adigu ugu horreysay ee uu soo bixi kari waayo weeye dee saan soo marrayna salaad cishaayi bay ahayd taa uu caaishaya aan lahaa abubakar amra habeenkaa salaad cishaayi kolley salaadaasna soomuu bixin ee waxa weeyaan waaba kan kan sooma bixi kari waayo xaaladani ay timi wanaasu cukuufun fi lmasjidi yantadiruuna nabiya calayhi salaau wasalaam waxay u sugayeen waa lisalaati alcishaai alaakhira salaada cishaai alcishaai alaakhirana horeba waati aynu kalaamkeedu inoogu horeeye faarsala nabiyu sala allahu calayh wasalam ilaa abi bakrin rasuulka ilaah baa abi bakar u diray oo bian yusaliya binnaasi dadka inuu tukiyo faataahu rasuulu ruuxii uu soo diray rasuulka ilaahay ayaa yimi abubakar buu u yimi oo faqaala wuxuu yihi ina rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama yaأmuruka wuxuu ku amrayaa an tusaliya bالnaas dadka inaad tukiso faqaala abu bakrin abu bakr baa wuxuu ihi wakana rajula raqiiqa nin qalbi jilicsan buu ahaaye yaa cumaru sali bالnaas oo dee wax lagu wakaashay cid kale waad usii wakaalan kartaa ruuxii bal maalan istikhlaafkii salaadoo kale hadduu ruux kale uma sii dhiibo laakiin rasuulka ilaahay tan ma ogolaynbe bal ya cumaru salli binnaas faqaala lahu cumaru cumar baa wuxuu yihi anta axaqu bidalik dee rasuulka ilaahayna isagu amray isagaana kaba mudnaa adiga taa ku xaqleh fasallaa abuu bakrin tilka alayaama ayaamaha dee habeenkaa wixii ka dambeeyey dee saddex cishiya waa taas ayuu tukinayay abubakar dadkii uma ina nabiya sala allahu calayh wasalam waa waqti kale maaha habeenkii uun habeenkaa waa kaa sidaasaa lagu tukaday waatan horeba usoo yar sheegnay xadiidka caaishoo kooban walow laba riwaayo uu lahaa kala dheeroo tii aswad weydiinayay iyo tii bal maalan waxa weeye cubaydullaahi oo koobnayd wajada wuxuu helay min nafsihi khifatan fudayd buu ka helay habeenuu isleeyay intii hore waad ka roontahay fakharaja bayna rajulayni laba nin dhexdood buu soo baxay isagoo ku sugan axaduhuma alcabaasu labada mid ahaani cabaas wey lisalaati duhur eeg salaad duhur ayuu u soo baxay oo salaadan waa abubakr dee dhinaciisa fadhiistay salaad duhur bay ahayd wa abubakrin walxal abubakrin yusalii binnaasi dadka uu tukinayo falamaa ra'ahu abubakrin abubakr markuu arkay ayuu dahaba liyataahara wuxuu doonay waa tegay inuu dib u joogsado fa awmaa waa ishaaray ilayhi nabiyu sala allahu calayh wasalam bianlaa yataahara inaanu dib uga dib u joogsan halkiisaa uu ku baaqi noqdo qaala wuxuu yidhi markaa labadii nina sidey buu ku yidhi ajlisaani ifadhiisiya ilaa jambihi dhinaciisa ifadhiisiya waana markaa dhinaca bidixa abubakrin san soo marray dee laftiga matigaba aan kuma soo maray fa ajlasaahu way fadhiisiyeen ilaa jambi abi bakrin abibakr dhinaciisa qaala wuxuu uhi fajacala abubakrin abubakr baa wuxuu bilaabay gudagali yusalli inuu tukanayo walxaal huwa isagu yatamu ku dayanaya bisalaati nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa dee halkiibaa buu kaba bilaabay waa ku isagaa imaam noqday abubakarna maamuun buu noqday laakiin codkii ma maqashin karo dadkii mana kici karo dadkii markaa ma arkayaan dhawaaqiisii ma maqlayaan markaa abubakar rasuulka ilaahay buu kuma dayanayay wannaasu bisalaati abibakrin abibakar dadkuna salaaddii abibakar bay ku dayanayeen wanabiyu sala allahu caleyh wasalam walxal annabiyu sala allahu caleyh wasalam qaacid inuu fadhiyo bal markaa taasoo dee waa kanoo adigu rasuulka ilaahay baa la raacayay inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihina dee kolley waa inta badan acmaashii weliba afcaashii daahirka ahayd haddii dee wax naskhaas yeelo oo ah dee in isagii in laguma daydo sida arrintan oo rasuulka ilaahay waa fadhiyay iyaguna way taagnaayeen taasi waa wax laga soo reebayo n laakiin dee wixii kale waxay soo gelayaanuun inamaa jucila alimaamu liyu'tama biha waata u dhigto in rasuul dee imaamkii lagu daydo la daba socdo ama iyada halkan fadhiga iyo kala buu bukhaari yeelan doonaa qaala cubaydullaahi wuxuu yidhi fadaltu calى cabdillaahi bni cabaasin cabdillahi bni cabaas baanu soo galay oo arrinkiiba faqultu lahu waxaan ku idhi alaa acridu ma badhigaayo calayka korkaaga maa xadaatnii caaishatu caaisha waxay igu warantay can maradi nabiyi sala اllahu alayh wasalam rasuulka ilahi xaninkiisii waxay igaba sheegtay ma kuu sheegaayo makaagaba warama qaala wuxu uhi haati keebal facaradtu calayhi waxaan ibnu cabaas u bandhigay xadiia xadiidkiibu sideedisii uguba aqriyay famaa ankara ma qoonsan minhu xadiidkaa shay-an waxba kama inkirin oo kamuu qoonsan hayra laakin annahu qaala wuxuu yidhi asamat laka rajula ninka miyay kuu magacowday alladii kaasoo kaana ahaa maca alcabaas ninkan cabaas rasuulka ilaahay dee la sidii ama la garbagalaynayay miyay kuu magacowday qultu may baan idhi qaala wuxuu ihi huwa caliyun cali buu ahaa ninkaasi iyadoo aanay sheegin imaka aanay ibhaamisay cali buu ahaa dee kollayna jaanibka wixii kuma tacalluqsan waan sooba aragnay xadiidkana waa soo yar celcelin doonaa qaybaha itimaamkun baaban uba jeednay oo ah inta ugu dambayso ah rasuulka ilaahay buu abibakar kuma dayanayay dadkuna abibakar bay daba socdeen isagay arkayaan dhawaaqiisana maqlayaane bal laakiin waxaana inooguma sugnayd xadiidkan waayo waa inuu soo qaadan doono bukhaari waana qowlkiisay noqon doontaa iyo wuxuu kuma tegaye rasuulkii ilaahay waa fadhiyey dadkuna way taagnaayeen abibakar kaba mid yahay marka walow inamaa jucila alimaamu liyutama bihi laba yidhi imaamkii in si kastaba looguma daydo taasi ay keenayso hadduu fadhi ku tukanayana in lalaba fadhiista ay keenayso dee bal maalan taas waaba kan oo rasuulka ilaahayna waa afcaashiisa waadihii salaadihiisii uguba dambeeyey weeyaanoo markaa jaanibkaas oo kale iyada imaamkii haddii uu macduur yahay adiga macduur matiide waad iska taagnaanaysaa bal kalaamkeedu laakiin waa inoo dambeeyaayo dee horena axaadiid aynu soo aragnay barhkood ayuu imika halkan soo dhiganayaa kolley kalaamkuna ma wada gaadhsiin karo ee axaadiidta manqaar aqrinaya kolley in yarba xadaثna cabdالlahi bn yuسuف qaal akhbarana maliku can hishaam bni curwata can abihi can caaishaةa um اlmuؤminiina anaha qaalat waxay tidhi sallaa rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam fii beyti rasuulka ilaahay gurigiisu ku tukaday walxaala waa shaakin tani waa xanuun hore xanuunkan maaha uu markaa ku wafaadi doono isagoo xanuunsanaya xanuunkiisu muxuu ahaa kolley horena waynu usoo maray salaada lagu tukada sadxiga baabkii uusoo dhigtay baabu salaati cala suduux baynu kuba soo maray xadiidka anas iyo bal markaa laakiin imikana waxbaa inoo dambeeyo markaasaan ogaan doonaa laakiin uu xanuunsanayey fasallaa waa tukaday jaalisan xaalu yahay oo dee ciladan ama xanuunkan daraaddeed buu la fadhiisay oo fadhi buu ku tukaday wasallaa way tukadeen wara'ahu gadaashiisa qowmun qowm qiyaaman xaalayin dad baa markaa ku xidhay rasuulka ilaahi waanay taagnaayeen waana dad soo booqday fa ashaara ilayhim raggoodii rasuulka ilahi baa isagoo salaadii ku jira wuxuu iyagii gacanta uguba ishaaray an ijlisuu fadhiista oo taas uu ishaarayo dee antu waa tii mufasirada ahayde macnaha ishaaradii baaba ahayd maxay tahay fadhiista way fadhiisteen falama insarafa markuu salaadii ka baxay buu qaala yidhi inamaa jucila alimaamu liyutama bihi imaamka waxaba imaam loogaba dhigay in lagu daydo faidaa rakaca farkacu marka uu rukuuco rukuuca daba socda dee baabkeedu waa inoo dambeeya waidaa rafaca marka uu kasoo tooso rukuucdii sujuuddii kuwaasoo dhanba waa soo gelayaane markaasna farfacuu idinkuna madaxiini toosa oo madaxiinii kor yeela waidaa sallaa jaalisan hadduu tukado xaalu yahay isagoo fadhiyana fasalluu tukada juluusan fadhi waayo dee itimaamkiibaa taasa afcaashii daahirka ahayd ee lagagaba wada doonayaybaa taasa ee bal markaasaa yeela bal xadiidkan kii horena waa tan bukhaari sharaxiisa waan yar dambaysisanaa saa cashar kale ugaba bilowno xadiid kale adeeta markaa inoo soo socda waana xadiid aynu qeyb kamida aynu sooba aragnay laakiin kalaam buu raacinayaa se kalaamkaas baa u yar baahan sharaxiisa iyo dee bal taasiime waqtigiina aada buu gaadhay ee xadiidkaa kale si aynu ugu sharaxno wixii baabka ahaa iyo masalada inooguba ahamsan oo ah imaamku hadduu fadhi ku tukanayo dadkii maxay yeelayaan xadiidka hore waxaan aragnaa way taagnaayeen waa xadiidkii markaa markii dambe maradkiisii dambe maradkiisa horena rasuulkii ilaahay isagaaba fadhiisiiyo fadhi bay kula tukadeen iyagu hadda way caafimaad qabeen markaa labadood siday xaaladu tahay kalaam bukhaari sheekhiisi uu kaba soo naqanayo iyo umuura inoo dambeeya ee xadiidkaa kalaan raacin doona allah subxana wa tacala